بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين إن شاء الله قلبت وحنو بالله الدونة kitaabkii sagaalaad ee kutubaheennii yaryarka ahaa oo caqiidada islaamka waxaa hore noogu soo dhammaaday siddeed kitaab toddobadii kitaab oo laysku dhihi jiray majmuucu sabculcaqaa'id toddobada kitaab oo caqiidadoo la kulmiyo iyo xayaatulislaamka sideeddaasi way noo soo dhammaadeen waxaan noo bilaabanayaa waa kitaabkii sagaalaad kitaabkaa noo bilaabanaya waxaa loogu magac daraa caqiidatu alcawaam waa kitaab shicir ku socda oo ku tixan caqiidada islaamka iyo siirada rasuulka sala allahu calayhi wasalam oo la tixay oo nadmiya shicir lagu tixa weeye kitaabkan waxaa la yidhaahday sheekha qoray waxaa la yidhaahdaa sheekha qoray kitaabkan asayid axmed almarsuuqi almaliki almaki sheekh madhabta maalikiyada ayuu ahaa sheekha kitaabkan qoray waxaa la yidhaahdaa caqiidatu alcawaamka kitaabkan la yidhahda sheekha qoray sababtii oo kitaabkan ku alifay waxay ahayd biru'ya nabiyi sala allahu calayhi wasalam nabigu ku ru'yooday nabiga calayhi salaatu wasalaam baa manaam ugu yimid habeen bisha ee jumco ah aakhirkeed oo bisha rajabna ay tahay waxa weeye min shahri rajab saadisa yowmin bisha rajabna ay tahay lix ay tahay weeyaan jumcadii bisha ugu horeyday lixdeeda taariikhduna ay marayso hijriga ahi laba ee kun laba boqol iyo konton iyo sideed hijrada nabiga ay marayso calayhi salaatu wasalaam ayuu sheekhaani ru'yo ku arkay nabigeenna calayhi salaatu wasalaam wa asxaabuhu waaqifuuna xowlah nabi maxamed oo asxaabtiisiina geesaha ka taagan yihiin nabiga calayhi salaatu wasalaam wuxuu ku yidhi sheekha iqra' manduumata atawxiid allatii man xafidahaa dakhala aljanna wa naala almaqsuuda min kulli khayr wa waafaqa alkitaaba waasunna aqri buu yidhi kitaabka tawxiidka ah oo ku tixan shicirka oo qofkii xafidaa kitaabkan jannada ou gelayo qofkii xafidaa dan kastou leeyahay oo khayra ou gaarayo qofkii xafidaahi oo waafaqayo alkitaab waasunna kitaabka qur-aanka iyo sunnada nabigeenna suuban calayhi salaatu wasalaam kitaabka intaasoo faa'iidaha lagu gaaro akhri buu yidhi nabigu calayhi salaatu wasalaam markaasuu sheekhu nabiga su-aal weydiiyo wuxuu yidhi wamaa tilka almanduuma yaa rasuula allah kitaabkan wanaagga badan oo nabiga ilaahayu aqri aad i leedahay ii sheeg asxaabtii nabi maxamed baa waxay dhaheen ru'yaa lagu tusay ru'yada nabiguna waa xaq calayhi salaatu wasalaam rasuulka ka dhegayso maa yaquul ismac min rasuulillaahi maa yaquul bay dhaheen nabigu hadalku ku dhihi doono nabigaa kuu meerinaya ka dhegayso markaasuu rasuulku calayhi salaatu wasalaam kitaabkaanuu u meeriyey laga bilaabo abda'u bismi illaahi waraxmaan ilaa laga gaaro wa suxufi alkhaliili waalkaliimi fiiha kalaamu xakami alcaliimi ilaa halkaa laga gaaro marka kitaabkan waad aragteenoo waa kitaabka la qaado oo lagu qaado macnaha la xafido oo shicirka lagu qaado ama qasiid ahaanba loo qaado allaahu yaa allaahu yaa allaahu ikfir licabdin qaala yaa allaahu waaba la xafidaa nabigaa u meeriye calayhi salaatu wasalaam laga bilaabo abda'u bismi illaahi waraxmaani wa biraxiimi daa'imi alixsaani faalxamdu lilaahi alqadiimi alawali والآخر الباقي بلا تحول ثم الصلاة والسلام سرمدا على النبي خير من قد وحدا وآله وصحبه ومن تبع سبيل الدين الحق غير مبتدع إلا لقب بالله باللوغة حتى عن باللوني ilaa laga gaaro nabigu u meeriyey calayhi salaatu wasalaam wa suxufi alkhaliili waalkaliimi fiiha kalaamu alxaakami alcaliimi ilaa halkaa laga gaaro ou nabigu u meeriyey calayhi salaatu wasalaam sheekhuna nabiga calayhi salaatu wasalaam meerinta uu u meerinayo ka daba dhahaya baa la yidhi nabigu calayhi salaatu wasalaam kitaabkan sheekha qoray ru'ya loogu meeriyey nabi moxamed ba calayhi salaatu wasalaam sida taariikhuhu ay qorayaan u meeriyey markuu hurdadii ka soo kacay baa la yidhi fawajadahu maxfuudan cindahu min awalihi ilaa aakhirihi kitaabkii dushooda ka yaqaanba bilow ilaa dhammaad ilaa nabiga xala ru'yo ugu meeriyey calayhi salaatu wasalaam bishaasu rajab bay ahayd nabiga uu ru'yada ku arka sheekhaani oo loo meeriyey kitaabkan markii haddana la marayo bisha la yidhaha dilqacda la yidhaahdo oo waxa weeye sida taalka af soomaaliga loogu yaqaano labaatan iyo sideedeeda marku marayo ayuu mar labaad wakti aroortii ah oo ku arkay nabiga calayhi salaatu wasalaam ru'yo ayuu ku arkay markaasuu nabiga suubani wuxuu yidhi calayhi salaatu wasalaam iqra' maa jamactahu fii qalbika qalbigaaga shaygii aad ku kulmiday oon hadda ka hor kuu meeriyey akri markaasuu akhriyey wa huwa waaqifun bayna yadayhi sala allahu calayhi wasalam isagoo nabiga hor taagan asxaabtuna nabiga geesihiisay taagan yihin waa ru'yo waa ru'yo labaad mar walba oo nabigu calayhi salaatu wasalaam mar walba oo nabigu calayhi salaatu wasalaam ou meeriyo ama macnaha waxa weeye ee mar walboo sheekhu uu akriyo kitaabka beyt ka midana asxaabtu waxay ka daba lahaayeen aamiin kitaabkii markuu akhriyey loo meeriyey manduumadii shicirkii ayuu nabigu wuxuu yidhi calayhi salaatu wasalaam wafaqaka allaahu limaa yurdiihi wa qabila minka daalik ilaahay ha ku waafajiyo shayga ilaahay kugu raadi ilaahay ha ku waafajiyo shayga raa raadigeli ku raadigelinaya macnaha ilaahay ha ku waafajiyo ilaahay shaygu raadi kaaga noqonayo oo kaaga aqbalayo camalkaaga ilaahay hana kuu barakeeyo adiga iyo mu'miniintaba cibaadadaadana ilaahay ha aqbalo sheekhii markuu intaa nabi moxamed calayhi salaatu wasalaam ru'yadaa ku tusiyey dadkii baa waxay su'aaleen kitaabkii nabi moxamed manduumada ahaa oo rasuulka ru'yadiisa lagugu tusay akri baa la yidhi markaasuu dadkii ku dul akhriyey ilaa inta ka dambayda wa kullu maa ataa bihi arasuulu fa xaquhu tasliimu waalqabuul ilaa kitaabku ka dhammaadana sheekha ayaa ku sii daray marka kitaabkaani waa kitaab caqiide ah nabi maxamed oo lagu ru'yoodo qof baa la yaaban ma nabiga calayhi salaatu wasalaam ru'yo in lagu arka lala yaabayaa walaalayaal nabigeennu calayhi salaatu wasalaam wuxuu yidhi qofkii aniga igu arka manaam aniga dhabnimo ayuu ii arkayaa calayhi salaatu wasalaam dadka wan wanaagsano waxay dhahaan saciidun man ra'aahu walow kaana manaaman yaa musdafaa salaami calayka yaa rasuuli nabi moxamed qofkii ilaahay ru'yo ku tuso waaba liibaanay calayhi salaatu wasalaam hadda nin qallalay oo caqiido baadiluhu ka buuxdo qalbigiisa ka buuxdo ama mabda'a iyo fasahaadka bidcada khawaarijta iyo jahmiyada iyo raafidada iyo muctasilada iyo mucadilada iyo mushabbihada iyo wahaabiyada fikradooda qof qaba nabi moxamed calayhi salaatu wasalaam agtiisa qaybo ku mare sala allahu calayhi wasalam nabi moxamed qofka ilaahay ru'yo ku tusiyo waa liibaanay sala allahu calayhi wasalam shafiicu lmudnibiina ida shtada albalaa'u yaa musdafaa salaami calayka yaa rasuuli qiyaamada marka la gaaro dadka mudnimiinta ah nabigu waa midka u shafaaco qaadaya sala allahu calayhi wasalam kitaabka marka waxa weeye wuxuu ku bilowdaa magaca ilaahay baa lagu bilaabay wuxuuna ka sheekeeyaa sifaadka ilaahay wuxuu ka hadlaa ilaahay tilmaamaha lagu tilmaami karo wuxuu kaloo ka sheekeeyaa caqiidada islaamka ilaahay sifaadka aan lagu tilmaami karin baa naloo sheegayaa waxaa lagu bilaabi doonaa magaca ilaahay iyo xamdiga iyo salliga rasuulka calayhi salaatu wasalaam iyo aalkii nebi moxamed calayhi salaatu wasalaam oo sidaasoo kaleeto loo duceeyo marka kitaabka cilmiga ah qofku hadduusan kitaab oo dhanba soo dhegaysan amuusan cilmiga macnihiisa wax ka aqoonin waa laga yaabaa wax walba oo wanaagsan xumaan in looga dhigo laakiin qofkii cilmiga fahmaya wuxuu ogaa doonaa macaanta oo leeyahay kitaabkaani qof baa waxaa laga yaabaa markii ou maqlo shecirkan haddii la akriyoo la yidhaahdo allaahu yaa allaahu yaa allaahu ikfir licabdin qaala yaa allaahu qofba hadduu maqlo waa dembi buu leeyahay macnaha dadku markay xafidayaan caqiidadii iyo siiradii rasuulka oo shicir ku tixan ay waxay ku xafidayaan nabigeenna calayhi salaatu wasalaam tilmaamihiisii iyo caqiidadii islaamkay shicir ku xafidayaan wasan lagu qaado baa lagu bilaabay waa magaca ilaahay ilaahayow ilaahayow ikfir licabdin qaala yaa allah ilaahayow qofkii ruuxii yidhaahda yaa allah qofkii yidhaahda ilaahu u dembi dhaaf haddii la yidhaha allaahu yaa allaahu yaa allaahu ikfir licabdin qaala yaa allahu ma dembiya walaalayaal ma dembi baan odhanaynaa hadda fiiri bidcada waxaa laga yaabaa markay maqlaan allaahu yaa allaahu inay dhahaan waa dembi waa dembi inay dhahaan ay ka cararaan salliga rasuulka haddii la akriyo waa dembi bay ku odhanayaan ammaanta nabiga hadday maqlaan waa dembi bay la soo boodayaan rabbi salli cala alxabiibi muxamed sala allahu calayhi wasalam xabiibka nabiyullaahi muxameda iyo mustafaha ilaahay dushiisa naxariis ha yeelo hadday maqlaan waa dembi bay la soo boodayaan waxaadna og tihiin nabigeenna suuban calayhi salaatu wasalaam magaalada madiino marku gelayey nabi ammaan baa rasuulka lagu soo dhoweeyey sala allahu calayhi wasalam dhammaantiin waad ogtihiin in badan baa siirada maqasheen nabiga nabi ammaan baa lagu soo dhoweeyey dalaca albaatru calayna min fanaayaati alwadaaci wajabaa shukru calayna maa dacaa lilaahi daacin nabi maxamed baa lagu soo dhoweeyey sala allahu calayhi wasalam magaalada madiine markuu soo gelayey reer madiin oo dhan waxay akrinayeen dalaca albadru calayna min fanaayaati alwadaaci wajaba ashukru calayna ma dacaa lilaahi daacin ayuha almabcuudu fiina ji'ta biاlamri اlmudaaci ji'ta sharafta almadiina marxaban yaa khayra daacin sala allahu calayhi wasalam marka ma ahan mawduucan mawduuc wax looga sheekayn kara waa ka badan yahay nabiga inta la ammaanay oo asxaabtiisii ammaaneen oo qasiido ku ammaaneen saxiixu lbukhaari qorayo saxiixu muslim qorayo asxaabta ammaani jirtay maxaa ka mid a yaa ka mid a xasaan ibnu thaabit baa ka mid a cabdullaahi ibni rawaaxa ka mid a way badan yihiin marka waxa weeye faham la-aanta diinta iyo caqiida xumadaha layska ilaaliyo waxaad og tihiin dadkii ummadda baadil ka dhaadhacsiin jiray waa dad ahlu bidco ah dadka ahlu bidca ahaa oo caqiidada faasidka qabay waa kuwa maanta ummadda baabi'inaya weeye imaamka la yidhaha alimaam alxasan albisri taabiciga ah iyo moxamed ibnu siriin waa laba taabici waxay dhihi jireen laa tujaalisuu ahla alahwaa'i walaa tujaadiluuhum war dadka ahlu hawada ah oo bidcooyinka ah xataa ha la fadhiisanina ha la doodinina walaa tasmacuu minhum shay-an waxba cilmiyana ha ka dhegaysanina bidcada cilmi lagama dhegaysto maanta waxay bareen ilmihiibay waxay bareenba naftoodii inay ummaddii halaagaan siddeetan qofood iyo dheeraad waad ogeydeen ayaa maalmo dhexeeto lagu baabi'iyey magaalada aad maqlayseen oo magaalada beledweyne la yidhaahdo dad muslim sheeganaya oo diin sheeganaya oo odhanaya qur-aankii baan ku dhaqmaynaa nabi moxamed baan raacsannahay calayhi salaatu wasalaam oo sunnadii nabi moxamed ku abtirsanayo dhahaya annagu waxaa nahay dad diinta ku taagan baa waxay odhanayaan waa xaq bay odhanayaan haddana waa fiicantaha bay ku leeyihiin waa fiicantaha bay ku leeyihiin marka ruuxa sidaas yeelaya waa ahlulbidac waa dad lunsan waa dad khawaarij ah waa dad macnaha ummadda waxa weeye fasaadinaya kitaabka ay sheeganayaan iyo sunnada ay sheeganayaanna kuma taagna ee dad kaleay u shaqeeyaan lalama fadhiisto dadka marka nuuca iyo waxa ku xidhan oo dhan caqiide ma lahan waa layska ilaaliyaa walaalayaal lama galo meel ay joogaan iyo dugsi ay joogaan iyo meel ay joogaan midnaba looma dhowaado maxaa yeele waa fitno socota imaam la yidhaha imaamu shacbi oo ka mid a salafu saalixa wuxuu dhihi jiray meel bidca joogto hadduu arko wuxuu dhihi jiray baa la yidhi lian ajlisa almasbalata axabu ilaya fii masjidin fiihi bidciyun masjid in aan fadhiisto bidci ku jira waxaa iiga fiican qashinqubka inaan fadhiisto qashinqub inaan fadhiisto iyo bidca inaan la fadhiisto waxaa ii roon in aan meelaha qashinqubka iska fadhiisto macnaha bidcada la fadhigooda xataa qurun ah fudayl ibnu ciyaad sheikha la yidhaahdo oo ka mid a imaa culummadii alimaam albukhaari wuxuu dhihi jiray qofkii man axabba saaxiba bidcatin qof bidca u saaxiiba qofkii jeclaada axbad allaahu camalahu ilaahay camalkiisa wuu hoobiyaa wa kharaja nuuruliimaani min qalbi nuurka iimaankana qalbigiisa waa laga saaraa qofka bidcada soo dhowaysta waman jalasa maca mubtadicin lam yu'ta alxikma qof bidciya qofkii la fadhiistana xikmadda ilaahayba lama siiya baa la yidhi nabigeenna calayhi salaatu wasalaam xadiis uu imaamuulxaakim warinayo oo ummunaa caaisha rasuulkeenna ay ka wariday calayhi salaatu wasalaam nabigu wuxuu yidhi man waqara saaxiba bidcatin faqad acaana calaa hadmi alislaam qof bidca u saaxiiba qofkii weyneeya qaymeeya sharaf u yeela culummo ku magacaaba magacaan uusan lahayn buunbuuniyo u yeela wuxuu ka shaqeeyey diinta duminteeda war dadka maanta sidaa yeelaya annagu maaha inaan buunbuuninno ama aan culummo u aqoonsanno waxa weeye kuwaasoo kale waa fitna waa laga fogaadaa fitno socoto weeyaan sufyaanu thawri wuxuu dhihi jiray shaydaanku wuxuu ugu jecel yahay dembi la galo bidcada ugu jecel yahay hadda nabigeenna waxaad ogtihiin calayhi salaatu wasalaam qofka bidcinnimada soo derrisiiya ama soo dhoweeya lacnad inay ku dhacaydu noo sheegay calayhi salaatu wasalaam man axdasa fiiha xadasa ow aawaa muxditha fa calayhi lacnat ullaahi waalmalaa'ikati waannaasi ajmaciin buu nabigu leeyahy qofkii bidciga bidciga soo dhoweeya ama bidco soo kordhiya lacnadda ilaahay iyo lacnadda malaa'igta iyo dadka lacnadooda dushiisa ahaanaysa ilaahayna ka aqbali maayo sarfan walaa cadla waajib iyo sunno toona ka aqbalin maayo marka nabigeenna calayhi salaatu wasalaam aan jeclaanno caqiidada saxiixa oo islaamkana aan ku xidhanno caqiidada ahlu baatilka nimanka aaminsan ilaahay subxaanahu wa tacaala gacan buu leeyah oo lug buu leeyah oo il buu leeyah oo bini aadamka ilaahay ku shabbahaya nimanka caqiide ma haystaan in badan baan ka soo sheekaynay caqiidadooda faasidka ha layska ilaaliyo kutubaha saxiixa ah oo wanaagsan oo diinta ilaahayo saxdaa ku qorantaana ha la barto kitaabkii waa kanaa sheekhu noo qoray oo caqiidada ka sheekaynayay abda'u bismi illaahi waalraxmaani wa biraxiimi daa'imi alixsaani abda'u waxaan bilaabayaa bismi illaahi magaca ilaahay baan ku bilaabaa buu yidhi sheekhu waalraxmaani allaha raxmaankaa magaciisaan ku bilaabayaa wa biraxiimi allaha raxiimkaa magaciisaan ku bilaabayaa allahaasoo daa'imi lixsaani ixsaankiisu ou joogtada ahaa faalxamdu tilmaan wanaagsan lilaahi ilaah bay u sugnaatay allahaasoo alqadiimi horreeyey allahaasoo alawweli horreeyey waalaakhiri dambeeyey albaaqii weligii baaqi ahaanayay bilaa taxawulin doorsoon la'aan iyo wareegid la'aan oo weligiiba ilaahay ku dhici maydo taxawul wax la yidhaahdo abda'u waxaan ku bilaabayaa kitaabkaygan bismi illaahi magaca ilaah baan ku bilaabaya hadda shay wa shay walbood bilaabayso magaca ilaahay baa lagu bilaabaa magaca ilaahay buu kitaabku ku bilowday qofkii yidhaha marka magaca ilaahay wax laguma bilaaban karo oo kitaabka yaan la dhegaysan waxa weeye ha laga cararo qofka yidhaahda wuxuu rabaa inuu caqiidadiisa baadilka ah oo dadka macnaha lagu fasaadinayo in oo kubara ayuu doonayaa kutubaha fiican iyo wanaaggoodana uu kaa raacdayna soo ma aha abda-u waxaan ku bilaabayaa bismi illaahi ilaahay magaciisaan ku bilaabayaa buu yidhi waaraxmaani allaha raxmaanka ah magaciisaan ku bilaabayaa wa biraxiimi allaha raxiimkaa magaciisaan ku bilaabanayaa kitaabkayga allahaasoo daa'imi lixsaani ixsaankiisu ou daa'im yahay ilaahay subxaanahu wa tacaala magacii ixsaankiisu waa daa'im walaalayaal ixsaankiisa iyo cadiyadiisa iyo nicmadiisu dhammaad ma leh faalxamdu tilmaan wanaagsan lilaahi ilaah bay u sugnaatay haddaba waxaa la yidhi ilaahay magaciisa arraxmaan marka la yidhaahdo waa ilaaha ixsaankiisu weynaaday oo macnaha waxa weeye nicmadiisu joogtada ay tahay raxiimkuna waa ilaaha qof walboo dhibaataysan dhibka ka qaada walam yaxmil duuna daaqati weeyaan ilaaha raxmaanuraxiimkaa magaciisan ku bilaabanaya nicmooyinka ilaahay ilaahay waa raxmaan addunyaa weeyaan waraxmaan aakhirana waa midka raxiimka ah nicmooyinka ilaahay imaamulbaydaawi wuxuu yidhi lama koobi karo laakiin waxay ku macnaha laba jinsi bay soo galaan nicmo adduunyo iyo mid aakhiro midda adduunyadu waxaa loo qaybiyaa wahbiyun wa kasbiyun baa loo qaybiyaa nicmada ilaahay oo wahbiga ilaahay noo hibeeyey sida midda ruuxda ku tacalluqda oo ilaahay macnaha nafta ku geliyey iyo waa nicmo ilaahay kuu hibeeyey iyo waxyaabaha fahmada iyo fikirka iyo hadalka iyo kulli ilaah baa kuu hibeeyey iyo mid jismaaniya sida badankaaga la abuuray awoodda ilaahay ku siiyey caafimaadka nicmada kasbigaana waa naftaadoo xumaanta ilaahay u kaaga dahiriyey oo khayr kugu hanuuniyey hadda nicmada ukhrawigaana waxaa ka mid a addoonka ilaahay aakhiro inuu sawaabiyo oo janno geliyo oo cafiyo oo wanaaggaa siiyo ilaahay marka waa daa'imu lixsaan faalxamdu lilaahi ilaahay bay mahad u sugnaatay sheekhu markuu bisinkii ila yimid haddana wuxuu ku xijiyey xamdiga ilaahay ilaahay bay mahad u sugnaatay hadda xamdiga ilaahay lagu mahdiyo waxaa la yidhaahdaa qofka ilaahay ku mahdinaya xaamid baa la yidhaahdaa shayga lagu mahdinayana maxmuud baa la yidhaha midkii lagu mahdiyey maxmuudu bihi rugni la yidhaha baa jira waa cilmiga iyo khayraadka masalanba sugnaaday iyo wanaagga maxmuudu calayhi baa jira waa nicmada iyo ikraamka ilaahay kugu karaameeyey xamdigu wuxuu kala u qaybsamaa afar qaybood xamdun qadiimun liqadiim ilaahay baa naftiisa masalan ba isku xamdiyey nicma almawla wa nicma annasiir xamdun qadiim liqadiim baa la yidhaahdaa xamdun qadiimun lixaadis alla qadiima mahadnaqid ka soo fushayoo makhluuqa loo macnaha wanaag loo sameeyey sida marka ilaahay subxaanahu wa tacaala nabi maxamed ou ammaanayo oo kale calayhi salaatu wasalaam wa innaka la calaa khuluqin cadiim oo kaleeto qaybta saddexaad wa xamdun xaadithun liqadiim xamdi xaadis ah oo qadiim u sugnaaday nabiyullaahi ciisa oo kale wuxuu yidhi taclamu maa fii nafsi walaa aclamu maa fii nafsik innaka anta alcallaamu alquyuub nabi ciise xamdigiisa iyo wanaagga ilaahay oo u sugayo waa xaadis ilaahayna waa qadiim ama nabigeenna calayhi salaatu wasalaam sayidina abubakar markuu kuleeyaho kaleet taasoo kale qaybta waxaan rabaa afaraad waa xamdun xaadis lixaadis waa makhluuqoo isku mahadnaqa ama nabigeennu markuu u leeyahay sayidina abubakar maa dalacat ishamsu qoraxu uma soo dhalato walaa qarabad umana dhicin min bacdii calaa rajulin afdala min abi bakr sidiiq sala allahu calayhi wasalam sayidinaa abubakar wax ka fadli badan markii ambiyada iyo rususha laga reebo qoraxu uma soo dhalato umana dhacdou yidhi nabigeennu calayhi salaatu wasalaam xamdiga isdilaaxa waxaa lagu yidhaha ficlun yumbi'u can tacdiimi almuncim bisababi kownihi munciman cala alxaamid ow kayrihi xamdi iyo shukri ayaa la kala xadeeyaa xamdiga haddii aan iska soo gaabino qawaaciddiisa horta xamdi alxamdu marka la yidhaha xuruuftiisu waa in misa waa shan ilaa al iyo xaada miimka daalka alxamdu waa shan xaraf qur-aanka xamdiga shan suuradood baa lagu bilowday shan suuradoodna xamdiga ilaahay baa lagu khatim shanta suuradood oo qur-aanka xamdinaqa ilaahay lagu bilaabay suuradda ugu horrayda waa faatixada alxamdu lilaahi rabbi alcaalamiin ayay ka bilaabata suuradda labaadoo xamdinaqa ilaahay lagu bilaabay waa suuratu alancaam alxamdu lilaahi aladii khalaqa alsamaawaati waalarda wa jacala adulumaati waannuura huma aladiina kafaruu birabbihim yacdiluun aayaddaasa ugu horayda xamdiga ilaah lagu bilaabay suuratu lancaam suuradda labaadoo xamdinaqa ilaahay lagu bilaabay waxa weeye suuradda la yidhaha suuratu lkahfi ilaahay suuraddaa wuxuu nagu leeyahay alxamdu lilaahi aladii anzala calaa cabdihi alkitaaba fiiri xamdiga ilaah baa lagu bilaabay suuradda afraadoo xamdinaqa ilaah lagu bilaabay waa suuradda la yidhaha suuratu saba ilaahay wuxuu leeyahay alxamdu lilaahi aladii lahu maa fi asamaawaati wamaa fi alard walahu alxamdu fi alaakhirati wa huwa alxakiimu alkhabiir suuradda shanaad oo xamdiga ilaahay lagu bilaabay waa suuradda la yidhaahdo suuratu lmalaa'ika ama suuratu faadir baa la yidhaahdaa ilaahay suuraddaa wuxuu leeyahay bismi illaahi araxmaani araxiim alxamdu lilaahi faadir asamaawaati waalardi jaacili lmalaa'ikati rusula ulii ajnixatin mathna wahulaatha waalrubaaca fiiri suuradda shantaas suuradood qur-aanka waxaa lagu bilaabay alxamdu lilah suurad walba waxaa u horayda alxamdu lilah alxamdu lilah alxamdu lilah shan suuradoodna qur-aanka waxaa lagu khatimay xamdiga ilaahay baa lagu dhammaystiray shantaas suuradood suuradda ugu horaydoo xamdiga ilaahay lagu khatimay waxa weeye waa suuratu lisraa ama suuratu bani israa'iil suuraddaas xamdiga ilaahay baa lagu dhammaystiray wa qul alxamdu lilaahi aladii lam yattakhid walada aayaddaas baa ugu dambaysa xamdiga ilaahay ku jiro suuradda labaad waa suuratu namli wa qul alxamdu lilaahi sayuriikum aayaatihi fatacrifuunaha fiiri wamaa rabbuka biqaafilin camaa yacmaluun qirada abicamarka suuradda saddexaad waa suuratu saafaat wa salaamun cala almursaliin walxamdu lilaahi rabbi alcaalamiin xamdiga ilaah baa lagu khatimay suuradda afraad waa suuratu zumar wa qiila alxamdu lilaahi rabbi alcaalamiin suuradda shanaad waa suuratu ljaafiya ayaa la yidhaahdaa suuratu ljaafiya aayadda ay ku dhammaato aayadda ka horaysa xamdiga ayaa lagu bilowday falilaahi alxamdu rabbi asamaawaati wa rabbi alardi rabbi alcaalamiin maxaa ka dambaysa aayaddaas aayadda walahu lkibriyaau fi asamaawaati waalardi wa huwa alcasiizu alxakiim baa ka dambaysa shantaas suuradoodna xamdiga ayaa lagu khatimay hadda xamdiga alxamdu lilaahi markii laysku daro waa meeqo xaraf alxamdu lilaahi hadda alxamdu kaliya baan ka soo hadalnay laakiin alxamdu lilaahi marka laysku daro waa sideed xaraf wa abwaabu aljannati thamaaniya jannada albaabadeeduna waa meeqo albaabay jannadu leedahay sideed albaab bay leedahay hal mar qofkii yidhaahda alxamdu lilaahi qofkii yidhaahda niyad wanaagsanna ku yidhaahda ilaahay wuxuu ku amaalmariyaa sideedda albaab oo jannada middou doono inuu ka soo galo bal fiiriya walaalayaal intaasoo wanaaga baa ku sugan mar walbo ilaahay kuu necmeeyo alxamdu lilaahi baa la yidhaahdaa markii aad biyo cabto ama wax cabitaan cabto alxamdu lilaahi baa la yidhaahdaa ilaahay nicmadiisa markaad ka shukri celinayso waa loo mahadnaqaa ilaahay subxaanahu wa tacaala haddaad ilaahay u shukrido ood nicmada ilaahay ka mahadnaqdo ilaahay wuu kuu badinayaa lain shakartum la asiidannakum buu ilaahay leeyahy marka kitaabka markii bisinka uu sheekhu la yimid wuxuu ku xijiyey faalxamdu lilaahi ilaahay bay mahad u sugnaatay allahaasoo alqadiimi horreeyey allahaasu alawali horreeye weeyaan ilaahay waa qadiim marka la leeyahay waxaa looga jeedaa almawjuud alladii laysa liwujuudihi ibtidaa waalmawjuudu aladii lam yasal ilaahay waa mid jira oo weligii jiray meelna aan ka soo bilaaban al awali horreeyana waxaa looga jeedaa sida qur-aankaba lagu sheegay suuratu xadiid aqri huwa alwalu waalaakhiru waldaahiru waalbaadinu bal qur-aanka fiiri suuratu alxadiid ilaahay baaba subxaanahu wa tacaala qur-aanka isku tilmaamay ilaahay waa mid ka horeeya oo horrayntiisu aysan meel ka soo bilaaban waa mid ka dambeeya alladii lakhtitaama liwujuudihi jiriddiisu aysan meel ku dhammaanayn albaaqi adduunka waxa joogoo dhan markay baaba'aan sida qur-aanka lagu caddeeyey kullu man calayha faanin wa yabqaa wejhu rabbika duljalaali waalikraam kullu shayin haalikun ilaa wejha adduunka waxa jooga markay baaba'aan ilaahay baa soo haraya subxaanahu wa tacaala albaaqi addaa'im alladii laa yazuul ilaahay waa midka baaqiga ah oon weligii zuulaynin waalaakhiri ee dambeeya albaaqi weligii ilaaha baaqi noqonayay mahad u sugnaatay albaaqi ilaaha baaqi noqonaya bilaa taxawulin wareegid la'aan ay taqayur doorsoon la'aan weeyaan baaqi weeyo ilaahay weligii ma doorsoomayo taxawulku waa alintiqaal min xaalin ilaa xaal baa la yidhaahdaa ilaahay xaalad inta ka guuro xaalad kale u guuri maayo meeshaa marka waxaa jirta qawaacid baa jirta waxaa la yidhaahdaa al ashyaa calaa arbacati aqsaam ashyaadu afar qaybay u kala baxaan shay-un laa awala lahu walaa aakhira lahu shay meel ou ka soo bilowday aan lahayn meelow ku dhammaadana aan lahayn oo shaygaas muxuu yahay daatullaahi wa sifaatuhu subxaanahu wa tacaala ilaahay daatadiisa iyo tilmaamihiisu meel ay ka soo bilowdan male meelay ku dhammaadaanna male qaybta labaad shay-un lahu awalun wa aakhirun shay meel shay le meelow ka soo bilowday iyo meelow ku dhammaado wa huwa daatu almakhluuqiin wa sifaatu almakhluuqiin waa annaga nafteenna meel baan ka soo bilaabannay meel baanna ku dhammaanaynaa qaybta afara saddexaad shay-un laysa lahu awalun wa lahu aakhirun waa shay meel ka soo bilowday leh laakiin meelow ku dhammaado aan lahayn oo muxuu yahay waxaan rabaa shay meel ou ka soo bilowday aan lahayn laakiin meelow ku dhammaadou leeyahy oo waa maxay wa huwa cadamunaa alazali annaga markii hore intaan ilaahayna ahaysiin cadam baan ahayn laakiin cadamnimadeenna wax jira ma annaan ahayn xaggee ka soo bilaabatay male meelay ka soo bilaabatay laakiin maadaama aysan lahayn meelay ka soo bilaabatay meelay ku dhammaatay leedahay oo waa maxay fa yantahi biwujuudina cadamnimadeenni waxay ku dhammaatay ilaahay markuuna haysiiyey qaybta si afraad oo ugu dambayda shay-un lahu awalun wa laysa lahu aakhirun shay meel ou ka soo bilowdo ay u sugnaatay laakiin meeluu ku dhammaado ma leh shay bilowle aan dhammaad lahayn muxuu yahay addaaru alaakhira daarta aakhiro bilow bay leedahay laakiin aakhira ma dhammaanee caaw haddii aada dhimato qofkii dhintaa la yidhi man maata qaamat qiyaamatuhu qofkii dhintaa qiyaamadiisii way dhacday aakhira kuu bilaabatay laakiin ma dhammaanaysaa qof dib u soo laabtay oo adduunyo kale jooga miyaad aragtay maya waase uga tegay adduunyada markii ilaahay lagu mahdiyo oo magaca ilaahay lagu bilowdo ilaahay qur-aanka wuxuu nagu leeyahay wa rafacnaa laka dikraka nabi moxamed ilaahay wuxuu yidhi calayhi salaatu wasalaam dikrigaaga kor baan u qaadnay dad baa waxay rabaan ummadda inay ka dhaadhiciyaan hadday ku arkaan nabiga salligiisa adigoo kor u qaadaya waa dembowday ku leeyihiin war bidcada yaan la dhegaysan salliga nabi moxamed calayhi salaatu wasalaam dembi ma noqonayo annaga waddankan waddamadan sweden hadda kahor waxaa ka dhacay niman baa waxay dhaheen bidcooyin ah mu'tamar baan ku qabanaynaa mid baa wuxuu leeyahay waxaan ka hadlayaa bidcada markaasuu yidhi haddii aad salliga nabiga intaasoo kun ka akhrido waad ku gaaloobaysaa oo ilaah baad uga go'aysaa haddaad akhrido aayad kursiga haddaad badiso tawxiidka haddaad caawoo dhan sidaasuu ku daldalaya ummaddii dadkiina waxa weeye way iska fadhiyaan meeshaan bay iska dhooban yihiin weeye hadde qofka nabi maxamed salligiisa lagu dambaabayaa diin u mooday qiyaamada wuxuu helow leeyahay qiyaamada wuxuu ka helow leeyahay laakiin annagu waxaan taagannahay baabilka ummadda ha laga dhaafo caqiidada saxiixa ah ha la barto qof walbaahi qiyaamada ilaahay markii lasoo hortaajiyo ilaahay subxaanahu wa tacaala wuu kula xisaabtamaya nabigeennu wuxuu yidhi calayhi salaatu wasalaam inna fi ljasadi mudqa idaa salaxat salaxa aljasadu kullah wa idaa fasadat fasada aljasadu kullah sala allahu calayhi wasalam jirka waxaa ku sugan xibin yar buu leeyaha nabigu calayhi salaatu wasalaam xibintaasu haddii ay hallowdo qofkoo dhammi waa hallaabaya ilaahu qalbiga ayaa naga hadlayn iyo caqiidadaba xibintaasu hadday hallowdo qofkoo dhan wuu hallaabaya xibintaasu hadday hagaagto oo wanaagsanaato qofkoo dhan waa wanaagsanaanaya sidaa daraaddeed waxa weeye xibinta qalbiga ilaahay nagama halleeyo waa in aan qalbigeenna iyo caqiidadeenna iyo iimaankeenna walaalayaal aan difaacno oo naar ka badbaadinno oon ilaahay barinno oo hanuunkeenna iyo wanaag iyo caqiidadeenna aan ku dadaalno sidaan u samata bixin lahayn markuu sheekhu intaa dhammeeyey nabi moxamed buu ku sallinayaa sala allahu calayhi wasalam maxaa yeele haddee nabiga ilaahay meeshii lagu xuso nabigana waa in lagula salliya uma asalaatu wasalaamu sarmada cala annabiyi khayri man qad waxada wa aalihi wa saxbihi waman tabic sabiila diini alxaqi hayra mubtadic ayuu yidhi uma intaa bacdigeed assalaatu naxariis iyo wasalaamu nabadgelyo sarmadan nabadgelyadaa iyo salligaasoo sarmadan joogto ah mid walbaaba cala annabiyi nabi moxamed dushiisa allaha yeelo sala allahu calayhi wasalam nabigaasoo khayri man duulkii ugu khayr badnaa ahaa qad waxada ilaahay waxiday qof ilaahay kali yeela oo tawxiidsada oo ilaahay rumeeya ruuxa ugu khayr ka badani waa nabi moxamed calayhi salaatu wasalaam wa aalihi nabi moxamed ahaaladiisana salliyo salaam allaha yeelo wa saxbihi nabiga asxaabtiisana salliyo salaam allaha yeelo waman qof korkiina salliyo salaam allaha yeelo tabica raacay sabiila diini alxaqi diinta xaqa ah waddadeeda qofkii raacay hayra mubtadicin mid bidcinnimo samaynaya hayrkii xaaluu yahay qofkii waddada xaqaa raaca oo bidcada iyo ahlu sharta aan raacin korkiisa badbaado allaha yeelo uma asalaatu uma intaa bacdigeed assalaatu naxariis iyo wasalaamu nabadgelyo sarmadan daa'imahoo joogto ah cala annabiyi nabi moxamed dushiisa allaha yeelo sala allahu calayhi wasalam nabigaasoo khayri man duul ugu khayr badnaay qad waxada ilaahay waxiday oo rabbi kala yeelay wa aalihi nabiga ahladiisa salliyo salaam allaha yeelo wa saxbihi nabiga asxaabtiisana salliyo salaam allaha yeelo wamanna salliyo salaam allaha yeelo duul ama qof korkii mankaasoo tabica raacay sabiila diini alxaqi diinta xaqa ah waddadeeda qofkii raaca korkiisa badbaado allaha yeelo hayra mubtadicin mid bidcinnimo samaynaya kayrkii xaaluu yahay nabigeenna calayhi salaatu wasalaam ayuu sheikhu ku salliyey nabi moxamed buu salaamay nabiga markii lagu salliyo oo la salaamo nabiga aalkiisiiyo asxaabtiisiiyo intii nabi moxamed raacday oo dhan waa loo duceeya hadda nabiga calayhi salaatu wasalaam salliga lagu salliyo iyo salaamta nabi moxamed la salaamo fadligeeda iyo jiriddeeda saacaddaan isbari mayno qur-aanka ilaahay buu nagu faray rabbi subxaanahu wa tacaala ilaahay aayaddan suuratu laxsaab ku jirta wuxuu nagu leeyahay ina allaaha wa malaa'ikatahu yusalluuna cala annabiy ilaahay iyo malaa'igtiisa nabi moxamed bay ku sallinayaan yaa ayuha aladiina aamanuu kuwa ilaahay rasuul rumeeyow salluu calayhi wa sallimuu tasliima nabi moxamed ku salliya oo nabi moxamed salaama sala allahu calayhi wasalam assalaatu wasalaamu salliya salaam nabiga dushiisa allaha yeelo qofkii marka nabi moxamed ku salliya oo salliga rasuulka in badan badiya mar walbood badisaba khayrkuu ilaahay kuu badinaya salliga nabiga waxaa fadligiisa noogu filan rasuulku wuxuu yidhi calayhi salaatu wasalaam maalinta qiyaamo qofka iigu dhow ummaddu waa qofka idinkugu salliga badan ayuu nabigu yidhi calayhi salaatu wasalaam nabi moxamed qofkii salligiisa badiyaa wuxuu noqonayaa ummadda qofka nabiga ugu dhow haddii qofkii mu'minaho nabigii jecel rumaysan ku socda sunnadiisii ilaahay wuxuu ka reebay ka hadha ilaahay wuxuu faray sameeya nabi moxamed salligiisa badiya qiyaamada nabiga uu dhow yahay sala allahu calayhi wasalam qofkii nabiga magaciisa maqla calayhi salaatu wasalaam oo agtiisa nabi moxamed lagu soo hadal qaado ee markaa nabi ku sallin waaya wuxuu noqonayaa qof dulloobay oo dufooboo balaaye ku dhacduu noqonaya nabigeennu wuxuu leeyahy calayhi salaatu wasalaam albakhiilu man dukirtu cindahu falam yusalli calaya bakhiil waxaa la yidhaahdaa qofka agtiisa magacayga lagu sheego oo markaa igu sallin waaya waa bakhiil marka bakhiilku ma ahan kaliya qofka xoola diidee dadka salliga nabiga ka carara dad baa markay maqlaan meesha salliga nabigu ka yeerayo wayba dhibsanayaanba wayba dhibsanayaan qaarkoodna waan ognahayoo gabayo nin bini'aadamahoo la yaqaano ou duubay bay dhegaysanayaan hadday arkaan salligii rasuulkaoo la dhegaysanayo ama la akrinayana wayba ka cararayaanba isla markaana waxay ku odhanayaan muslim baana nabigoo la ammaano baatil bay ku tilmaamayaan marka dad balaaye ku dhacda weeye waa dadka hadda ka hor yidhi sadaqa allaahu alcadiim in la yidhaahdo waa bidcay dheheen xataa sadaqa allahu alcadiim bay faragashadeen ilaahay baa run sheegay xataa baatil ku tilmaameen marka dadka nuucaa ah oon diinna waxba ka ogeyn hadda in ay maalin walba idin wareeriyaan ma aha waa in diinta ilahay la dhegaystaa nabiga marka calayhi salaatu wasalaam salligiisa qofkii badiyaahe isagaa liibaanaya nuuc walboo nabiga loogu salliyo sallaa calayka allaah yaa xabiibi iyo ama sallaa calayka allaahu yaa musdafaa iyo assalaatu wasalaamu calayka yaa rasuul allah iyo allaahuma salli calaa sayidinaa muxamed oo la yidhaahdo iyo nuuc walboo nabiga loogu salliyo salliga rasuulka calayhi salaatu wasalaam ilaahay baana amray nabigeenna calayhi salaatu wasalaam ayaa looga dayanayaa ilaahay baa looga dayanayaa asxaabtiisaa looga dayanayaa salafu saalixii baa looga dayanayaa meeshii layskugu yimaado oo lagu kala tago iyadoo nabigana lagu sallin ilaahayna lagu xusin qiyaamada waxay noqonaysaa meel lagu raacdo waa meel qurun badan oo waxay noqonaysaa aan faa'iido lahayn marka nabiga salligiisa calayhi salaatu wasalaam lagama bakiiro huma asalaatu wasalaamu sarmadan sarmadaa cala annabiyi khayri man qad waxada nabiga dushiisa allaha yeela baa la yidhi nabigaasoo weliba ahaa khayri man qad waxada ahaa khayridaas hoos dhigga la saaray xagga naxwada markii loo laabto waa hadda hoos dhiganta waxay beddel ka tahay min annabiy ama nabigaa laga tilmaama ama laga beddelaa waxaa bannaan in la nasbiyo oo la yidhaahdo khayra man oo markaa maxaa lagu nasbinayaa waxaa lagu nasbinayaa ficil go-an amdaxu waxaan ammaanayaa khayra man qad waxada ama acnii waxaan u jeedaa khayra man qad waxada xagga naxwada waxaa kaloo ku bannaan khayru in la godo oo markaa maxaa lagu godayaa waa mubtada'un likhabarin waxa weeye waa khabarun limubtada'in maxduufin taqdiiruhu huwa nabigu calayhi salaatu wasalaam khayru man qad waxada taana way bannaan tahay weeyaan ayadaana ugu fiican baa la yidhi min jihati tacdiim waa liyakuuna alismu shariif marfuucan wa cumdatan kama ana madluuluh madluuluhu kama ana madluulahu marfuucu rutba wa cumdat lkhalq macnuhu waxa weeye nabi moxamed calayhi salaatu wasalaam inta ilaahay caabuda isagaa ugu fadli badan nabigeenna calayhi salaatu wasalaam waxaad og tihiin siirada sida lagu soo qaatay afar mar baa xabadkiisa la jeexay afar mar nabiga calayhi salaatu wasalaam oo habeenkii la dheelminaya ay ka mid tahay nabigeenna markii uu xaliima sacdiya nuugmada ay ka goyday laba malag baa u yimid sayidinaa jibriil iyo mikaa'iil baa u yimid waxay jeexeen xabadkiis fadligiisa nabiga calayhi salaatu wasalaam iyo sharaftiisay miisaameen markaasuu kun qofood oo ummadiisa ka midoo ka miisaan batay nabiga marka calayhi salaatu wasalaam markuu ka hadlayey imaam albuusuri burdaha muxuu yidhi faaqa annabiyiina fii khalqin wa fii khuluqin walam yudaanuuhu fii cilmin walaa karamin wa kulluhum min rasuuli illaahi multamisun garfan min albaxri ow rashfan min addiyam nabigeenna marka calayhi salaatu wasalaam ambiyadoo dhan waa midka ka fadliga badan xagga suurada ambiyada nabiga ugu qorxoonaabuu ahaa xagga cilmiga xishoodka deeqda dhimrinta dulqaadka cadliga dhowrsanaanta nabi macnaha waxa weeye la deraje ekay nabi maxamed ma jirin sala allahu calayhi wasalam kulli isaga ambiyada dhan ka derajo weyn baa la yidhi nabiga aalkiisa marka la leeyahay aalka waxaa hadda looga jeedaa mu'miniintoo dhan asxaabta nabigana maxaa looga jeedaa asxaabta rasuulka waxaa looga jeedaa dadkii nabiga la kulmay markii rasuulka rasuul laga dhigay kabacdi oo rumeeyey walow dacwada intaan loogu yeerin ballaha ka dhige nabigu intuu noolaay asxaabtii nabiga la kulantoo rumayday dhulkana kula kulantay walow meel mugdiyaba ha noqotee hadduu rabo saxaabigaasu indhool ha noqdo yuusan xitaa dareeminba nabiga calayhi salaatu wasalaam waxa weeye asxaabtii aragtay hal saacba ha wada joogeene asxaabta waxaa soo gelaya cabdullaahi ibnu ummi maktuum oo waxa weeye saxaabiga cabdullaahi ibni ummi maktuum oo suuratu cabasa kusoo degootay oo indhoolkaa nabiga uma ujeedo wa maca daalika nabiguu rumeeyey cabdullaahi baa la yidhaha mu'aadiniintii nabi maxamed buu kamid ah calayhi salaatu wasalaam saxaabta waxaa soo gelaya bay dhahaan ciisa waalkhadir iyo elyaas iyo malaa'igtii xataa nabiga la kulantay nabi ciise waa asxaabtii midka ugu dambeeya min albashar addaahiriin maxaa yeele gadaal buu nabiga macnaha rasuulkiibuu rumaynayaa calayhi salaatu wasalaam baa la yidhaahdaa nabigiibuu rumaynayaa asxaabtii ambiyadii la kulanta habeenkii la dheelmiyana waa ku jiraa baa la yidhi sidaasay ka fiiriyeen culummadu mlkhadir iyo nabi ilyaas waxaa la yidhaha ma nool yihiin sida raajixa muctamadka ah shaarixa kitaabkani wuxuu leeyahay nuurudalaamka waa nool yihiin ilyaas nabiyullaahi ilyaas waa rasuul ilaahay binasi alqur'aan wa ina ilyaasa la min almursaliin laakiin khadir khadir muxuu ahaa ma nabi buu ahaa mase weli ilaahay mase rasuul sida loo badan yahay waxa weeye culummada qaar waxay leeyihin waa nabi buu ahaa qaar waxay leeyihin weli buu ahaa qaar rasuul buu ahaa laakiin nabi inuu ahaay ay qaar rajaxaan qaarna waxay dhahan waa weli ilaahay waxaa la yidhi khadir maxaa khadir loogu magacaabay meel buu ku fadhiistay macnaha cad markaasi meeshii isla markiiba dhul cagaaran oo ilaahay ka dhigay marka khadir baa loo bixiyey waa laqabkiis kunyadiisana abulcabaas baa la yidhaah magaciisana balyaa ayaa la yidhaahdaa aabbihiisna malkaan baa la yidhaah nimanka caarifiinta ah qaarkood baa waxaa laga maqlay man carif man carifa man carafa qofkii oqoonsada ismahu wasma abiihi wa kunyatahu wa laqabahu dakhala aljanna weeyaan khadir qofkii oqoonsada baa la yidhi magaciisa iyo magaca aabbihiiyo kunyadiisa iyo laqabkiisa afartaa jannadou ilaahay geynaya islaamkuuna ku dhimanaya khadir marka laqabkiisu waa khadir kunyadiisu waa abulcabaas magaciisu waa balya aabbihiina malkaan baa la yidhaahdaa shareecada nabigeennu calayhi salaatu wasalaam ku dhaqmaya min yowmi bacahahu allah hadda taabiciintana maxaa looga jeedaa marka la leeyahay waman tabica sabiila diini alxaqi marka la leeyahana diinta xaqaa qof walba oo raacay waxaa looga jeedaa baa la yidhi dadkii ku asxaabta ka dambeeyey oo waddadoodii raacay hayra mubtadicin laakiin bidcinnimo qofku waa inuusan samaynin haddee mubtadic qofku hadduu noqdo mubtadicu waa khayrlaaway waa qofka waddada xaqaa ka leexdaa mubtadic la yidhaahdaa marka culummadu waxay dhaheen bidcada luqada waxaa lagu yidhaha maa kaana mukhtaracan calaa kayri misaalin saabiq baa la yidhaha sharcigana bidco waxaa la yidhaha maa uxdisa calaa khilaafi amri shaaric shaaricii amarkii uu bixiyey wax khilaafsan oo diintu diiday qofkii la yimaada ayaa waxaa la yidhaahdaa waxa weeye bidca ayaa la yidhaha qofka la yimaadna mubtadic baa la yidhaahdaa bidcada nafteediiba waxay culammadu u qaybiyeen aqsaam ilaa shan gaarayso bidco macnaha waxa weeye waajib ah mid xaraam ah mid karaaho ah mid sunno ah mid mubaax ah mid karaaha ilaa shantaas bay u qaybiyeen dad baa hadda waxay ku doodayaan waxa weeye bidcadu wax la yidhaahdo aqsaam ma lahan laakiin dadkaa waxaad dareemaysaa waxa weeye diinta islaamka oqoontoodii inay ku hoosaydo bidcadu waxay u qaybsantaa mid xun iyo mid wanaagsan bay leedahay weeyaan bidco xun baa jirta bidco wanaagsan baa jirta wax walba oo nabi moxamed calayhi salaatu wasalaam ka dambeeyey waa xun yihiin hore lagalama soo boodayo hore lagalama soo boodayo tusaale ahaan wax badan baa nabiga ka dambeeyey calayhi salaatu wasalaam oo khayr ah wax badan oo khayra baa nabiga ka dambeeyey hadda waad u jeedaa duruus baan akhrisanaynaa qof walba adduunka meel buu ka joogaa kombiyuutarra baan ka dhegaysanaynaa waad u jeedaa ma nabigii baa ogaa calayhi salaatu wasalaam ma nabigii baa calayhi salaatu wasalaam dersiga ka bixin jiray kombiyuutar ka dhiibi jiray aadaanku markuu soo galo kombiyuutarkan baa aadaankii laga dhegaysanayaa oo ka yeerayaa oo lagu macnaha tasjiiliyey lagu borogaraamshay haye marka muxa waxaa la odhanayaa waa baatil iyo waa xaaraam oo nabigii ka dambaysay aan iska tuurna miyaa laleeyahay marka waa aadaankii qur-aankii oo dhan baad waxaad ka baranaysaa waxa weeye aalad yar oo lagu duubay ma waxaa la odhanayaa qofkii qur-aanka aaladdaa ka barta waa dembaabayoo waxa weeye nabi moxamed wuxuusan samayn ayuu la yimid oo hala tuura miyaa laleeyahay wax walboo nabiga ka dambeeyey waa bidco waa bidco baadila layskama odhan karo nabiga wixii ka dambeeyey calayhi salaatu wasalaam oo diinta aan waafaqsanayn qur-aanka waafaqsanayn xadiiska nabiga ka soo hor jeeda diinta aan raadku lahaynaa bidco baadila la yidhaahdaa tusaale ahaan bidcadu in ay leedahay mid wanaagsan iyo mid xun in ay leedahay oo shay wanaagsan oo nabi moxamed ka dambeeyey ou jiri karo culummada caddayday waxaa ka mid a alimaamu shaafici alimaamu shaafici culummada caddayday buu ka mid yahay oo arrintaa laga soo xidhanayo imaamka la yidhaahdo alimaamu albayhaqi baa kitaabkiisa ku soo warinaya imaamu shaafici oo sidaa caddaynaya weeye oo sidaa laga soo guurinayo imaamu shaafici wuxuu yidhi raxmatullaahi calayhi raxmat alabraar raximahu llahu tacala raxmat alabraar albidcatu bidcataani bidcada labaa loo qaybiya bidcatun maxmuudatun wa bidcatun madmuuma shay nabi moxamed ka dambeeyey oo wanaagsan iyo shay ka dambeeyey nabiga oo xun calayhi salaatu wasalaam famaa waafaqa sunnata fahuwa maxmuudun imaamu shaaficiya odhanaya u fiirso madiga ka cilmi badan imaamu shaafici wuxuu leeyahay imaamkii la yidhi imaamu naasiri sunna sunnada nabi moxamed calayhi salaatu wasalaam imaamka u gargaara buu ahaa axmed ibnu xambal iyo culummada lamidka ah sheekhoodiibuu ahaa axmed binu xambalna imaamulbukhaariga aada maqasheen iyo imaamu muslim iyo abu daa'uud iyo culummada axaadiista looga dambeeyo oo dhan a'immadooda ah waa weyn sheekhoodiibuu ahaa marka sheekhaan imaamu shaafici yaho ummadda dhan sidaa sheekh ugu ah wuxuu yidhi bidcadu mid fiican shay xun iyo shay wanaagsanba way leedahay qur-aanka sunnada nabi moxamed shaygii waafaqsan waa bidca maxmuuda weeye wamaa khaalafa asunnata fahuwa madmuum imaamu shaafici wuxuu kaloo yidhi sida imaamulbayhaqi kitaabkiisa uu ku soo wariyey fii maraaqib shaafici ku soo wariyey almuxdathaatu darbaan ashyaada la soo darisiiyo labaa loo kala qaada maa uxdisa yukhaalifu kitaaban ow sunnatan ow ijmaacan fahwa fahuwa bidcatu dalaala shaygii la soo darisiiyey oo kitaabka qur-aanka ah iyo sunnada nabi moxamed iyo ijmaaca muslimiinta ka soo hor jeeda intaasu shayga aysan qabin qofkii la yimaad waa bidco baadila weeyaan haddii masalanba la yidhaahdo allaahu yaa allaahu allaahu yaa allaahu iqfir licabdin qaala yaa allaah ilaahayow u dembi dhaaf qof walba oo mu'miniinta loo duceeyo ma waxaa la odhanayaa waa bidco baadila rabbi salli cala alxabiibi muxammed xabiibka nabi muxameda ilaahu u naxariiso haddii la yidhaahdo ma waxaa la odhanayaa waa bidco baadila xaggee loo deliishanayaa dadkan diinta ilaahay ku been abuuranaya walaalayaal macnaha qaladka had ku dhaqmaysaan maa la fiiriyo waxa ay ku dhaqmayaan maa la fiiriyo sow ilaahay caqli idinma siin sow ilaahay muslimna idinkama dhigin diinta maa la dhegaysto maa culummada diinta laga barto baadilka iyo waxa qalabkaahoo maalin walba la qaadanaho waa maxay shaygii ka soo hor jeeda kitaabka qur-aanka ah iyo sunnada nabi moxamed sala allahu calayhi wasalam ijmaacu lislaam fahwa bidcatu dalaala bidca baadila midaas baa la yidhaahdaa wamaa uxdisa fi lkhayr laa yukhaalifu shayئa min dalik fahuwa muxdathatun gayru madmuuma ayuu yidhi imaamu shaafici laakiin shaygii la soo diriiyey nabiga ka bacdigii oo khayr ah oo aan khilaafaynin kitaabki ilaahay sunnadii nabi moxamed ijmaaci islaamka kaas waa muxdath aan xumayn buu leeyahay weeye waa shay muxdatha laakiin aan xumayn marka waxa weeye ashyaa fara badan oo nabi moxamed calayhi salaatu wasalaam ka bacdigii la soo dejiyey ayaa aad iyo aad u fara badan laakiin culummadu waxay ka fiiri jireen ilaa asxaabtii iyo inta ka dambaydaba shaygaan markay odhanayaan waa bidci ha layska dhaafo khayr miya mase khayr maahan shaygu khayr hadduu yahay oo wax wanaagsanba uu yahay waa bidco waa xun yahay lama dhihi karo shay wanaagsan qofkii samaynaya waa bidca lama dhihi karo tusaale ahaan nabigeenna calayhi salaatu wasalaam ha lagu salliya baa la yidhi caawa toban kun oo salli nabi m salliga nabi moxamed haddii aan akriyo toban kun allaahuma salli calaa muxamed allaahuma salli calaa muxamed allaahuma salli calaa muxamed allaahuma salli calaa muxamed wa calaa aalihi wa saxbihi ajmaciin toban kun ama kun goor qofku hadduu nabi moxamed ku salliyo calayhi salaatu wasalaam ma waxaad odhanaysaa waa bidca cusubi ha laga dheeraado waa bidca baadil ha laga fogaado miyaa la odhanayaa taasoo kaleeta qalad weeye walaalayaal shaygii wanaagsan oo diinta waafaqsan waddadii ilaahay waafaqsan sida nabigoo lagu salliyo nabigoo la tacdiimiyo nabigoo la jeclaado nabigoo la siyaarto nabigoo la weyneeyo siiradiisa laga sheekeeyo waxyaabaha nuuca oo kaleeta ah waa baadil lama dhahayo shay walboo wanaagsan oo diinta ilaahay waafaqsan oo raadkule diinta ilaahay lagu gaarayo ama diinta ilaahayba waafaqsan waa xun yahay lama odhan karo marka mubtadica ha layska ilaaliyo mubtadicu waa midka ummadda qarribay oo ruuxa bidcigaahi isagaa da hadda waxaa dhacday dadkii bidcooyinkaas siday u socdeen waxay dhaheen soddon iyo saddex goor salaada marka laga baxo kama badi kartid soddon iyo saddex mar subxaan allah okay nabi moxamed salaada marka laga baxo soddon iyo saddex mar uu yidhi hala dhaho salaaddii waan ka baxay wardigii salaada loogu talagala waan akhristay qur-aanka in badan waxaa ku qoran ilaahay xusa dikrigiisa la imaada in badan ilaahay u tasbiixsada ilaahay xusa galab iyo subax haddii marka maantao dhan aan iska akrinayo tasbiixda subxaana allah subxaana allah subaa ma dembi ba ma waxaa la odhanaya waa bidco haddii tawxiidka kumanyaal laga akriyo sow dikriga ilaahay ma aha nabigu sow ma odhan calayhi salaatu wasalaam ana afdalu maa qultuhu ana wannabiyuuna min qablii laa ilaaha ila allah aniga iyo intii nabi iga horrayday hadal aan ku hadalno waxaa ugu fiicneed laa ilaha illa allahu sow nabigeennu ma dhihin calayhi salaatu wasalaam nacam marka walaalayaal khayr la badinayo tawxiid la badiyo salliga nabigoo la badiyo tasbiixdoo la badiyo allahu akbar la badiyo khayrkoo la badsado dembi maaha bidcana maahan yaan laydin khaldin war qof walbow ilaahay dartii adigoon ru'ya ka ahayn hal lagu maqla kaa ahayn hal lagu arka aysan kaa ahayn ilaahay daraaddii nabi moxamed ugu salli calayhi salaatu wasalaam intaad doontana ka akhri nabigu wuxuu leeyahay qofka qiyaamada iigu dhow ummaddayda waa qofka ugu salliga badan calayhi salaatu wasalaam akhri tawxiidka tawxiidka lagu ilaahay lagu xusaahi waa kelimatu laa ilaaha ila allah waalkelimatu dayiba sadaqa wa kullu tahliilati sadaqa u leeyahy nabigu calayhi salaatu wasalaam tawxiid walboo lagu dhawaaqaa waa sadaqou yidhi nabigeenna suubani sala allahu calayhi wasalam saxaabiga la yidhaha abi hurayra qof baa maanta wuxuu arkayaa qof tusbax wata wuxuu leeyahy waa wa wa waa suufi waa bidci ha laga cararow leeyahy asagu ma wardiyo tasbiix badan ma akriyo waxaa laga yaabaa dadkii sidaa dhihi jireen maanta bun bay wataan maalinkiiba intaasoo qof bay gubayaan waxayna ku odhanayaan annagu gar baan daysanayo waxaan nahay wadaaddo fiican baa nahay innaa lilaahi wa inna ilayhi raajicuun war qof diin ku xidhan oo qof muslima dilaya qur-aankiina haddana waxa weeye sheeganaya nabiga sunnadiisii sheeganaya diintiina ku gambana walaalayaal muxuu yahay nabigeenna calayhi salaatu wasalaam sunnadiisa iyo waddadiisa wanaagsan iyo asxaabtiisa waddadooda aan qaadno bidcadana aan ka fogaano saxaabiga la yidhaha abi hurayra yaa ka jeclay nabi moxamed yaa uga dayo ogaa wuxuu lahay tusbax buu lahaa xarig buu lahaa xariggaas guntimo ayuu u yeeshay xariggaas wuxuu ka guntay kun meelood khayda kunkaas meelood buu guntimo uga yeelay xariggaasuu habeenkii ku akhri jiray werdiga wuxuu akhri jiray uu kitaabku qorayaa toban iyo laba kun oo subxaana allaahi ah subxaana allah subxaana allah subxaana allah toban iyo laba kun dadka maanta odhanaya ee laguma akhri karo tasbiixda iyo tawxiidka laguma akhri karo subxada ama tusbaxa dadka dhahaya abi hurayra ma qaldanaay bal hala su'aalo ilaa kutubuhu sidaas bay qorayaani haddaysan kutubaha qoraya ka warqabin ha soo baxaan aan tusne ilaa wax garan mayaane waa juhaale aan waxba kale ogaynoo waxaas waa xun yaha bisay yaqaanin cilmi kale ma hayaane annagaa usoo bixinayna kutubahay ku qoran tahay waxaa ka mid a kitaabka la yidhaha alxaawi lilfataawi lilimaami suyuudi mujalladka labaad safxada shanaad bilowgeeda ka fiiri halkaasay uga qoran tahay waa kutubaha qoraa kaasaa ka mid a marka walaalayaal ilaahay xuskiisa aan badinno ibtidaacana aan ka fogaano kitaabkii caqiidatulcawaam loogu magac daray casharkiisii koobaad caawa intaasaan kusoo koobaynaa ilaahay ha nagu anfaco caqiidadeenna ilaahay ha hagaajiyo khaatumada ilaahay ha noo hagaajiyo mucallimiinteenna mashaaikhdeenna kulli ilaahay ha u dembi dhaafo islaamkana ilaahay ha u gargaaro darsigiisii koobaad kitaabkeennii caqiidatulcawaam intaasaan kusoo koobaynaa wallahu waliyu tawfiiq wasalaamu calaykum waraxmat ullaahi wa barakaatu